أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى يقول المؤلف عليه رحمات الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق وقد علم الله تعالى فيما لم يسل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم, الخ... علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين sheekhu waxa uu leeyahay isagoo hadalkii caqiidada sii wada walmiihaaqu miihaaqa iyo heshiiska la adkeeyey aladii miihaaqa akhadahu allahu ilaahay ka qaaday tacaala korreeye min aadama nebi aadam ka qaaday iyo wa duriyatihi tarankiisa iyo tafiirtiisa uu ka qaaday xaqun waa mid xaq oo jira oo dhacay waqad calima allahu ilaahay waa ogaa tacaalaa korreeye fii maa lam yasal xilligii aan suulin horayse weeye hore wuxuu ilaahay u ogaa cadada man tirada cidda yadkhulu ljannata jannada gelaysa ilaahay waa ogaa wa cadada man yadkhulu nnaara iyo cadadka naarta gelaya jumlatan waaxida duuduub hal mar buu ogaa falaa yasdaadu ma kordho fii daalika arrinkaa kuma kordho alcadadu tiradu ma kordho walaa yanqusu minhu waxna kama naaqusaan wakadalika afcaaluhum afcaashoodana wuu ogaa fii maa calima minhum wixii uu ka ogaa an yafcaluuhu inay sameeyaan buu alle ka warqabay wa kullun midka mid kastoo la arkaa waa tanwiinu ciwad wa kullun mid la arkoo khalqiga ka midi muyasarun waxaa loo sahlay limaa khuliqa lahu wixii loo abuuray walacmaalu acmaashuna bilkhawaatiimi gebagabada ayay ku ahaatayo wixii loogu gebagabeeyo qofka ayaa lagu abaalmaliyaa wasaciidu qofka liibaanay man waa ka sacida ku liibaanay biqadaa'i illaahi ilaahay go'aamintiisa iyo qadarkiisa washaqiyu ka guuldaraystayna man shaqiya waa ka ku guuldaraysta biqadaa'i illaah wa aslu lqadari qadarka guntiisa iyo gebagabadiisu waxa weeye siru llaahi sirtii alleh tacaalaa korreeye fii khalqihi khalqigiisa uu gashaday waa sir ilaahay qarsaday oo aanu cidna siinin lam yaطalic ma daalacan calaa daalika sirtaa ma daalacanin malakun muqarab malab ilaahay loo dhoweeyey malag ilaahay loo dhoweeyey ma daalacan walaa nebiyun mursal nebi lasoo diray oo qiimaliina ma daalacanin mana daalacan karo watacamuqu in lagu xeel dheeraado wanadaru in loo fiirfiirsado fii daalika sirta qadarka in loo fiirfiirsadaa dariicatu lkhidlaani dariica waa ariiq ariiqii guuldarrada weeye alkhidlaan waa hoojinta iyo guuldarrada ariiqii hoojintooda cagta saarta weeye wa sullamulxilmaan waa salaankii qadoodiga inaad khayr oo dhan ka qado naxariista alla ka qado salaanka loo fulaana waa halka wa darajatu duqyaan xadgudub loo darajaysto oo hore loogu maro horumarka waxaad ka samaynaysaa xagga duqyaanka iyo xadgudubkaad ku horumaraysa falxadara digtooni kulla alxadara digtooni ha laga galo min daalika arrinka maxaa laga gelaya nadaran in loo fiirfiirsado wa fikran in lagu fakaro wa waswasa in waswaas kugu dhaco intaba iska ilaali sababtoo ah faadani waa sababiyadii fa ina allaha tacaala ilaahay korreeye dawaa wuu ka duubay cilma alqadari qadarka ogaalkiisa wuxuu ka duubay can anaamihi khalqiga alla waa ka duubayoo waxba kama siin wanahaahum wuxuu u diiday can maraamihi inay u qastaan oo raadsadaanna alla waa u diiday kamaa qaala tacaala sidii ilaahay ba yidhi fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku yidhi laa yus'alu lama weydiiyo alleh camaa yafcalu ay can ficlihi maadu waa masderiyada ficilkii uu sameeyey ama ficilka alla uu sameeyo lama weydiiyo maxaad u samaysay walxaal hum khalqiga yus'aluuna iyaga ayaa la weydiiyaa mooyaane ilaahay cidina wax ma weydiiso faman sa'ala qofka ilaahay weydiiye lima facala muxuu sidaa u yeelay faqad radda wuxuu radiyuu celiyey xukma alkitaabi xukunkii kitaabka alleh ayuu ganafka ku dhuftay waman radda qofka celiya xukma alkitaabi kitaabka alle xukunkiisana kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriina kaafiriinta ayuu ka mid yahay islaamka kuma tirsana sheekhu hadal qaaliyu halkan ku leeyahay carabkaynu marinay wa hada awaanu shuruuci sharxi wlmiisaaqu miisaaq miisaaqa luqa carabiya waxaa la yidhaahdaa alcahd اlmu'akad waa ballanka la adkeeyo ee maxay lagu adkeeyo qoraal markhaatiyo kaasaa waxaa la yidhahdaa maxay miisaaq ama dhaarba mar qaarkood lagu adkeeyo miisaaq baa la yidhaha wlmiisaaqu ballankii adka alladii ballankii allatii miyuu idiin qoray idinka markii hore laakiin muxuu qoray qaybta hore alladii alladii baa sax ah wlmiisaaqu alladii miisaaqu waa mudaker mu'anas maaha wlmiisaaqu aladii miisaaqi akhadahu allahu ilaahay ka qaaday tacaala korreeye min aadama aadam uu ka qaaday iyo wa duriyatihi taranka aadam uu ka qaaday xaqun waa shay xaq ah miisaaqani waa ballan mu'akad ah oo la adkeeyey oo alla uu ka qaaday khalqigiisa axaadiis saxiixa ayaa caddaysa miisaaqa waxa ugu xoog badan saddexda xadiisaynu tilmaami doono xadiiska koowaad hoostu idinku yaalla waxaa warinaya imaam axmed iyo xaakim albaanina waa saxiixinaya iyo axmed shaakirba wuxuu leeyahay ibnu cabaas baa warinaya nebiguu ka warinaya sala allahu aleyh wasalam ina allaha akhada almiisaaqa min dahri aadama calayhi asalaama binucmaan yacni carafa faakhraja min sulbihi kula duriyatin dara'aha fanasaraha bayna yaday uma kallamahum qubula qaala alastu birabbikum qaaluu bala shahidnaa ilaa laga gaadhay almubtiluun wuxuu xadiidka nebigu leeyahy sala allahu caleyh wasalam ilaahay ballan buu ka qaaday aadam iyo wixii dhabarkiisa ku jiray oo dhan meesha nucmaan la ydhaha oo carafa ah carafa oo ku dhow maka ayaa lagaga qaaday seena looga qaaday wax alla wixii aadam uu dhali lahaa ee ka tafiirmi lahaa baa laga soo wada saaray halkanaa la soo dhigay dabeetana ilaahay wuu waraystay wuxuu ku war yaa dhaheen rabbigiin ma ahay haa bay dhahen keli ma ahay haa miyaa cid kale la wadaagtaa maya dabeetana saasaa ballan lagu galay sidaasay markaa adduunyada ku yimaadeen kaas waa xadiiska koobaad xadiiska labaad imaamu tirmidi baa warinaya wuxuu leeyahay abi hurayru ka warinaya rasuulka salى اllahu alيه waslm wuxuu yihi ina allaha masaxa dahra aadam fasaqda min dahrihi kula nasmatin huwa khaaliquhaa ilaa ywmi اlqiyaama ilaahay dhabarka nebi aadam buu sidaa u taabtay oo masaxay oo wuxuu ka soo qaaday wax allo wixii uu dhali lahaay oo dhan ayaa halkaa la soo dhigay ilaa qiyaamaha dabeetana wuxuu ku yidhi miyaanan rabbigiin ahayn haa bay yidhaahdeen miyaa cidiila wadaagtaa cibaadada maya ballankaasaa la galay waxaa xadiiska ka mid ahay markaasuu nebi aadan wuxuu arkay wiil duriyaddiisa ka mid a oo aada u ifaya wuxuuhi ilaahayoo kaasi muxuu ahaa waa wiilaad dhali doonto oo nebi ahoo daa-uud la yidhaah oo ilaahayoo cumrigiisu waa intee waa lixdan sannadood oo ilaahay waa yar tahaye afartan cumrigayga ha ka sii aniga cumrigayga iyo waktigayga ilahay afartan ugu dar afartankii baa loogu daray markii loogu daray xilligii aadam ay taagan tahay ayaa malakumowdkuna nebiyada waa u yimaadaa wuxuu ku uhi aadamow waktigii waa taagan yahi aadam wuxu uhi maya afartan baa ii hadhay afartan ayaa ii hadhay igama dhowa nebigu wuxuu uhi sala allahu calay wasalam fajaxada aadam fajaxada duriyatu aadam wuu dafiray ummaddiisuna halkaas ma dafiraadii ka bilow wanasiya aadam aadam wuu ilaabay wanasiya duriyatuhu ubadkiisuna way ilaabeen wakhaطia aadam fakhaطia duriyatu wuu qaldamo waa kii geedka cunay ubadkiisuna way ka raaceen marka ilowga ceeb maaha qofka hadduu ilaabo wixii aan u kasayn nebiyullaahi aadam wuu ilaabay markii loo sheegayna sidii bay ku socotay xadiidka labaadna wuxuu tilmaamaya in miisaaqaasi jiro xadiidka saddexaad waa ka ugu muhiimsane saxiixaynkuu ku yaalla bukhaariyo muslim nebigu wuxu uhi sala allahu aleyh wasalam yuqaalu lirajuli min ahli nnaari ara'ayta low kaana laka maa cala alardi min shayin akunta muftadiyan bihi ninka ahlunaarkaa lagu odhanaya wariyaaha haddii adduunka muggiyo xoolaad lahaan layd maanta ma isku furan lahaydoo cadaabka maka iskala baxsan lahayd oo ilaahay sideena ugu baxsadeen me wallahi waan bixin laa ayuu odhanaya ilahay wuxuu ka odhanaya qad aaradtu ahwana min dalika waakhadtu calayka fii dahri aadam anlaa tushriki bi shay-a faabayta ilaa an tushrika bi shay-a adduun baan bixinayaa baad maanta leedahay buuxa wax ka sahlan oo ka fudud baan ku weydiistay ballan waxaan kaaga qaaday dhabarka aadam anigun hay shariig yeeli keligaya caabud iyo adduunka bixi keebaa fudud keligaya caabud baa fudud adduun bixinta islamaynaan gaadhinba dhabarkii aabbaha baan ballan kaaga qaaday inaanad ii shariig yeelin adnood ii shariig yeeshay maanta waxba lagaa qaadi maayo saddexdaa xadiisba waxay tilmaamaya in miisaaqaasi uu jiro culimmada waxay ka warramaan mawaasiiqda diinteennu ay sheegtayna waa saddex alaaatu mawaasiiq miisaaqaa hore waa kanaynu ka hadlayno waa miisaaqu lcahdi dhabarkii nebiyullaahi aadam baa laynagaga qaaday waa mid mid kalena waa maxay waa miisaaqu lfitra waa fitrada ilaahay nagu abuurayo qofku wuxuu soo dhashaa isaga oo alla yaqaana oo haddii saa lagu dayn lah oo aan la taataaban lahayn la looxin lahayn la lumin lahayn iska hanuuni lah kullu mawluudin yuuladu cala alfitra mid kastoo dhashaa wuxuu ku dhashaa toosnaan iyo tawxiid fa abawaahu yuhawidaani labada waalid baa xagga iyo yuhuud u aftuuba aw yunasiraanihi ama nasaraano ka dhiga aw yumajisaani ama dabcaabud ka dhiga marka kamaa tantuju lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal taxusuuna fiiha min jadca nebigu tusaalu bixiye wuxuu yihi sala allahu alay wasalam sida neefka xoolihiiba neef bad qaba u dhalo weli miyaa aragtay neef dheg la gooyey ama suntan oo soo dhasha maya bini aadam baa susunto oo kan dacal ka jeex kan dhegta sidaa ka dhig kan maxaan ku dhahda isku tallaab kan marka sidaa xayawaankuba usoo dhasha iyagoo bad qaba ayaa qofka bini aadamkana usoo dhashaa isagoo xagga caqiidada ka bad qaba haddaan la farafarayn waa miisaaqa labaad laakiin labadaa miisaaq waxaa laga yaaba qofka isweydiiyo oo anigu ma xasuusni miisaaq ilaahay dhabarkii aadamigaga qaado ee mid kalena ma xasuusni waa runtii labadaa midna ilaahay kuguma xisaabinaya qiyaamaha kugu xisaabin maayo o odhan maayo miisaaqii horeen kaa qaaduun baan kugu xukumaya fidradaan kugu xukumaya maya haddii labadaa laysku xukumayo nebi lama soo direen diinna lama soo dejiyeen labadaasi waa xoojin mooyaane ma madax bannaana kan laysku xukumaya waa maxay waa miisaaqa saddexaad waa miisaaqu sharc walkitaab miisaaqa iyo ballanka kitaabkaa ku yaalla kaa weeye ka lagugu xukumaya iyo risaalada iyo xadiiska iyo adilada ku soo gaadhay mooyaane labadaa hore waa xoojinuun ama aayadda qur-aanka ee suuratu acraaf ku taal waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum waashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum qaaluu balaa shahidna an taquluu yowma alqiyaamati inaa kunna can hada haafiliin aayaddaasi culimmadu laba macnay saaraan qolo waxay saaraan macnahan aynu ka hadlayno oo waxay dhaha miisaaqa dhabarkii nebi aadam ayay ka warramaysaa oo axaadiistan ooji ayaa xoojinaya iyada laakiin sida ibnu qayim uu marayo wuxuu leeyahay saddex arrimood baa tilmaamaya aayaddu inaanay ka warramayn miisaaqii aadame waxay ka warramaysaa maxay miisaaqa fidrada iyo bini aadamka isdhaldhalaya waayo alla wuxuu yidhi waid akhada rabbuka min bani aadam walam yaqul bin aadam ilaahay muu odhan waid akhada rabbuka min aadama muu odhane muxuu yidhi min bani aadam marka miisaaqii aadam maahe waa miisaaqii ubadkiisa min duhuurihim buu ilaahay yidhi dhabaradooda ee mu odhan dhabarkiisa inaanay aadan ka warran waxaad ku garanaysaa dee aadan dhabar dhabarro badan ma laha mufrad baa laga dhigi laha kol haddii jamac laga dhigay waa duriyadiisa isdhaldhalaysa weeye duriyatahum baa la yidhi ee lama odhan duriyatahu saddexdaa daliilba waxay tusayaan waa ilaahay dadkan uu sii kala dhalinayo ee mid walbaaba fidrada ku dhalanayo miisaaqii koobaad maaha aayaddu ee waxay ka warramaysaa miisaaqa labaad oo ah miisaaqu lfitra mid kastoo dhalanaya oo cid ay dhasho wuxuu ku dhalanayaa tawxiid iyo wanaag iyo toosnaan buu ku dhalanayaa arrintaas waxay tusaysaa uun ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa xeesha dheere uu bini aadamka cudurdaarka ka ilaalinayo inay wax qabsadaanba cudurdaarba wuxuu ku siiyey miisaaqa hore wuxuu kugu soo dhaliyey fidradii wuxuu kuu soo diray nebi wuxuu kuu soo dejiyey kitaab intaasaa lagugu celcelinaya waa hadhow si alla si aanad cudurdaarba u helin rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda arusul markaa miisaaqaasina waa jiraa sheekhu waxa uu leeyahy wاlmiisaaqu aladii akhadahu allahu tacaala min aadama waduriyatihi xaqun intaa markuu miisaaqii ku dhaafay wuxuu yihi waqad calima allahu ilaahay waa oga tacaalaa koreeye fii maa lam yazal xilligii aan suulinee jiray hore wuxuu u ogaa fii maa lam yazal wuxuu ka jeedaa asaliyan horayso cadada man cid tiradood buu alla ogaa yadkhulu ljannata jannada gelaya wa cadada man cid tiradoodna ilaahay waa ogaa yadkhulu naara naarta gelayuu alla ogaa jumlatan waaxida duuduub keliya hal mar buu ilaahay ogaa falaa yasdaadu miya idiin qorantay laba daal mise falaa yuzaadu laba daal baa idiin qoran falaa yasdaadu haddii saa la yidhaahdo waxay noqonaysaa laasim falaa yasdaadu ma kordho fii daalika alcadad cadadkaasi ma kordho haddii laakiin laga dhigo falaa yusaadu mucadday noqonaysa lama kordhiyo cadadka walaa yunqasu minhu waxna lagama dhimo halkana sheekhu wuxuu kaga hadlayaa qadarka qayb ka mida qadarkuna waa rugniga lixaad ee arkaanta iimaanka ee qofka muslimkaa laga doonayo hadduu qadarka rumayn waayana weligii ha cibaadaysto wuxuu doono khayra ha bixiyo intuu doono digriga ha akhriye laga hoos qaadi maayo xataa yu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi marka qadarkuna sayn hore u soo aragnay wuxuu leeyahay afar rugni oo waaweyn afartaa rugni qofku markuu rumeeyo qadarkii waa rumeeyey dhammaan duruuqda lagu leexdana wuu ka badbaaday rugniga koobaad waxa weeye alcilmu shaamil almuxiiطu bikuli اlashyaa ilaahay cilmi waasica inuu leeyahayo wax walba uu sii ogaa siduu u dhici doono cidda ridi doonta goobtuu ka dhacayo dhibaatada iyo dheefta uu keenayo tafaasiil buu ilaahay sii ogaa waa rugniga koobaad adilo badanna waa loo soo qaataa wallahu bikuli shayin caliim alam tara ana allaha yaclamu ma fi samaa'i wama fi lard ma fi samaawaati wama fi lard iyo wixii la mid ah iyo ilaahay cilmigiisa waasica ee faraha badan nusuus fara badan baana ku soo aroortay waana marxaladda ugu adag wey ama rugniga ugu adag nimankii qadariyada la odhan jiray ee jahamiyada ahaa ee ugu horreeyeyna way diidanaan jireen martabaddan waxay odhan jireen anna almra unfun arrintu waa ku soo boodaye cid sii ogeyd ma jirto ilaahay muu sii ogeyn cid kalena hadalkeeda da qolada noocaasana culimmadu way gaalaysiiyeen waayo waxay diideen mi'aat alaayaat boqolaal aayadood oo ka warramaya anna cilma allaahi waasic calima allahu maa kaana wamaa sayakuun wamaa huwa kaa'in wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun cilmiga ilaahay wixii hore u dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxa iminka dhacaya iyo xataa shayga aan dhicin siduu u dhici lahaa hadduu dhaco ayuu ilaahay sii ogyahay markaa qoladaas waxaa la yidhaha way inqiraadeen qadariyada cilmiga diidanayd way inqiraadeen way madheen waxbadan kama joogaan waa qoladuu imaamu shaafici odhan jiray naadiru lqadariyata bilcilm fain aqaruu bihi khusimuu wain ankaruu bihi kafaruu wuxuu imaamu shaafici odhan jiray nimanka qadariyada ah waxaa kula doodaan cilmullah waxda war ilaahay ma sii ogaa inaan halkan fadhiisan doono inaynu halkan fadhiisan doonno oo inu iswaraysan doonno alla ma sii ogaa hadduu qiruu idhaa wuu sii ogaa wuu isjabiyey markaa doodama uma dambayso allihii sii ogaa ayuunbaa inta kalena la sameeyey baad leedahayoo dee wuu ku soo dhacay godkiibuu ku dhacay xufraddii hadduu inkirana wuu gaaloobaya oo ilaahay wuxuu ka dhigayaa jaahil aan waxba ogeyn subxaanahu wa tacaala camaa yaquulu الdaalimuuna wاlkaafiruuna culuwan kabiira rukniga labaad waa kitaabatuhu fi lawxi اmaxfuud in ilaahay uu ku daabacay waxa uu sii ogaa oo dhan looxal maxfuudka siday u dhici doonaan iyo goobta iyo goorta ay dhacayaan buu alla sii ogaa ee waxaa rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam ka sugan inuu yidhi inna awala maa khalaqa allahu alqalama faqaala uktub ilaahay wuxuu abuuro waxa ugu horreeyey qalinka markaasuu yidhi qor suu yidhi maa aktub yaa rabbi ilaahu maxaan qoraa suu yidhi uktub maa huwa kaa'inu ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaamaha waxa dhacaya sajal oo qor maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha marka inay wuxuba sii daabacan yihin oo tafaasiil ay qoran yihiin iyadana waa inuu qofku rumeeyaa waa rugniga labaad rugniga saddexaad mashiico taam ah in ilaahay doonistaama leeyahy oo tiisu soconayso tu walbaaba ay xanimayso onta alla ahayni inuu qofku aaminsan yahay mashiicada ibni aadamka iyo doonistiisuna ta allay taabacsan tahaye laysa mashii'atan mustaqila doonis madax bannaan ma ah rugniga afraadna waxa weeye martabatu alkhalqi waaliijaad in ilaahay shaygan abuuray oo uu jirsiiyo wax walba waa jiraan allahu khaaliqu kuli shay iyo wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun kulla hadi aayad waxay tilmaamayaan in ilaahay shaygana khalqay marka ficil kastood samayso gacantood saa u taagto kelmadaad tidhaahdo afartu way ku dareeraan ilaahay waa sii oga oo waa sii qoray oo wuu doonay oo wuu abuuray afartaa haddaad bar ka mida diiddo ima takunu qadariyan wa ima takunu jabariyan labada qolo mid unbaad noqonaysa qolo qadariye la idhaayo ama cilmiga diida iyo kitaabada iyo iraadada iyo khalqigaba isku dara iyo qaar intay sugaan ku talax tago oo yidhaahda ibni aadamku waa mashiico male wuu khasban yahay markaa sheekhu taasuu xoog badinaya ku celcelinaya wuxuu leeyahay ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu sii ogaa fii ma lam yazal cadada man yadkhulu اljanna wacadada man yadkhulu الnaar jumlata waaxida falaa yazaadu fi dalika alcadad walaa yunqasu minhu nabigeena kariimkaa salى اllahu alayh waalih wasalam ayaa la weydiiyey gabadh baa waxay tidhi tuubaa lahu cusfuuru min casaafiiri اljanna lam yacmal suuءa qaط ilmo yaroo dhintay ayay tidhi alla wanaagsana oo khayr muxuu helayaa wuxuu noqonayaa shimbir shimbiraha jannada ka mid a weligii xumaan muu samey nebi wuxuu yidhi yaa awa hayra daalika yaa umma haani umma haaniye war kale maad la timaadi anigoo nebi alla ah ayaan ogeyn halka lay geyn doonee ibni aadam ha odhani meel heblaayu maraya inuu soo mari doonta insha allah aanu gaari doono akhdaada waaweyn aynu samaynay ka mid taha marka qof geeriyoodo muxuu ahaa ka warrama ahlu janna u ahaa haddii ahlujanno laguma diran shaqana kuma lihid mana taqaanid taadaanad ogeyn iska daa cid kale qof wanaagsan buu ahaa ha ahlu salaad baanu ku ogeyn ilaahay waxba kuma ammaanay laakiin saa iyo saasaan ku naqaanay waa sax midda kale markhaatiga la sheegaya maaha mid laga soo qufo qofka oo afkiisa malgacad lagaga soo saaro ka warrama maaha waxaa la yidhaha markhaatiga la sheegaya antum shuhadaa ullahi fi lardi waxa weeye marka lagu dhaha hebel baa geeriyooday shayga kaa soo boodaya si bilaa shucuura waxbaa kaa soo boodaya wanaag baad ku taqaanay alle ma hebel inna lilah nin ma aha nin wanaagsan khayr alla midna waxaa kaas ma kiibaa dhintay ha ilahay baa ummadda uga raaxeeyey adoon isogeyn markaa markhaatigaasi weeye ka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay ee rasuulkiisana wuxuu se yidhi antum shuhadaa ullahi fi lard laakiin mid layska yeelyeelo waxaa kaloo iyadana bidcada soo baxday ah qabri lagula dul wareego microfon haye oo t v na la duubayo ka warrama hebel hebel waxaan ku aqaanay yaa yidhi duub yaa yidhi soo daa yaa yidhi dadka ka soo gur su-aalahan kullu haadaa waxa weeye waa waxyaalaha aan ilaahay sharcigiisa meella kaga jirin wey marka qodobka waxaan uga socday saxaabada markii hadalkaa lagu yidhi ayaa waxay ku yidhahen ya rasuula allah akhbirnaa kaannaa khuliqna alآan can اlcamal afii ma jarad bihi اlmaqaadiir am fii ma yastaqbil hadalkaa markii lagu yidhi ya rasuula allah bal waxaad nooga warantaa camalka waxaa la yidhaha shaqada camalkan iyo cibaadadan samaynayno maxaa lagu badbaadaa maqalinkii hore ilaahay baa lagu badbaadaa mise qalin dambeo la qorayaa jira rasuulku wuxu uhi maya fi ma jarad bihi lmaqaadiir dee hadda maqaadiirtii hore iyo wixii la qoray ayuun baa lagu badbaadaa ama lagu guuldaraystaa sida afalaa nadacu lcamal oo haddii la qoray waxaan laga faaruqay ma iskaba daynaa camalka iyo shaqada iyo cibaadada wuxuu uhi icmaluu maya haddaynine camal sameeya fakullun muyasarun lima khuliqa lah mid walba wixii loo abuuraa ayaa loo jilciyeeyey oo loo sahlaye hawshaada wado marka dadka qaarkood yidhahda dee haddaan ahlu janno ahayna waan iska noqon doonaa haddaan ahlunaar ahayna waan iska noqon doonaa waxa weeyaan waa khalad wey aad bay u khaldantay waayo qofkani dee laxal maxbuudkii muu soo eegi midda kale xadiidkan wuxuu tusayaa ninba tii alla la rabay buu alla u sahlaya nin masaajidka iyo qur'aanka iyo khayrka iyo ducada iyo waxana u sahlanaanaya iyo acmaasha khayr midda mid buu uga gudbaya dariiqii buu hayaa midna sharkaa isu sallaxaya maasuu markuu shar ka gudboba mid kale uu sii gudbayaa xagga khayrkana waxaad moodaa in dhamaci ka xigto gidaar weyn baa kaga teedanoo xaggaa uma dhaqaaqi karo marka shay walba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu sii ila xidhay nin walbana wuxuu u sahlay dariiqii ugu talagalaye adugu camalkaaga sameeye sheekhu waa sii waday mawduucana waxa uu yidhi wakadaalika taa waxa la mida afcaaluhum afcaashoodu fiimaa bay ku dhisan tahay wixii calima uu ka ogaaday minhum iyaga uu ka ogaaday khalqiga an yafcaluu inay sameeyaan khalqiga wuxuu alla ka ogaaday inay sameeyaan ayuu alla subxaanahu wa tacaala u qadaray alla isagaa daalacanaya qofka taariikhdiisa iyo mustaqbalkiisaba isagaa daalacanaya markaasuu ilaahay arkaya qofkan inuu qof ahlu khayra yahay waxaa loo sahlayaa dariiqii khayrka kanna wuxuu arkaya inuu yahay ahlu shar waxaa loo sahlaya dariiqii sharka haddaan ilaahay xaggiisa wanaag uga horrayna saasaa dhacaysa sharkaasu dabadoo haynaya qadiyaddana waxaa tusaya axaadiis fara badan rasuulkeenuna sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu xusay in mar walba mar walba ay dadkani ku socdaanu wixii alla u qadaray mar kaleo saxaabadu weydiimayan ya rasuula allah camalkan aanu samayna nooga waran markaasuu yihi icmaluu fakullu muyasar war camal sameeya nin kasta wixii loo fududeeye buu samaynayaaye saidan najtahid oo rasuul allow dee haddaa waanu dadaali markaas alaana nujid alaana nujid iminkaanu dadaalanaa iminkaanu dadaalaynaa waa markay fahmeen marka aduu waxaad ogaataa wax aan ilaahay qadarin oo aanu sii ogeyn oo aanu qorin dhici maaye laakiin adigu waa inaad noqoto qof raadsada waxa khayrka ah si ay calaamad u noqoto in ilaahay khayr kula doonayo laakiin xikmad kalena waa la sheegaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu eegaa quluubta iyo muyuulkeeda qalbigu hadduu xagga khayrka u janjeedho dariiqaas wuu sahlaa hadduu xaggan xumaanta u janjeedhona xumaantaa loo sahlaya faama man acdaa wattaqa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra waama man bakhila wastagna wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra adiga qalbigaagaa la eegaya hadduu yahay qayl qalbi khalqiga khayrka jecel oo wanaagga jecel oo horumarka iyo wanaagga jecel waa lagu sahlaya hadduu yahay qalbi aan sooba jeedinna ilaahay intuu xoog kugu soo jeediye xaggan kuu soo jeedin maaye xaggaa u jeeda ayaa loo sii sahlayaa falamaa zaaquu asaaqa allahu quluubahum sheekhu waa si wuxu uhi wakullun mid kastoo la arko khalqiga ka midi muyasarun waxaa loo sahlay limaa khuliqa lah wixii loo khalqay ayuunbaa loo sahlay waalacmaalu acmaashuna bilkhawaatiimi khaatumada ayay ku ahaatayoo la eegi maayo xilliga qofku nool yahaye waxaa la eegayaa wuxuu ku gebagabaysto ee uu ku khaatumaysto xadiis dheer baa jira xadiis ibnu mascuud oo dulaabi cilmiga ay ku arkeen arbiciinka wuxuu rasuulku leeyahy sala allahu calay wasalam ina axadakum layajmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowma nudfa uma yakunu calaqata mila dalik uma yakunu mudqata mila dalik uma yursalu ilayhi malak fayunfaqu fiihi ruux wayu'maru biarbaci kalimaat bikatbi risqihi waajalihi wacamalihi washaqiyin aw saciid qofku wuxuu ku jirayaa uurka hooyadii afartan maalmood oo candhuufa haddana afartan xinjir ah haddana afartan waslad yar ah mudqa ayuu ku jiraya markaa saddex afartanaad u dhammaadaan ayaa malag loo soo diraya malagaasi wuxuu qoraya arsaaqda uu quudanaayo intuu noolyahy ajashiisu intay noqonayso camalkuu qabanayo iyo shaqi iyo saciidkuu noqonayo ayaa la qoraya وإن أحadكم layعmل بعmل الجنة حتى ma ykun bynه وبynha إlا dirاع فysبق عalyه الkتاab fayعmل بعmل أhل الناar fydklha xadiis aad u khatr mid idinka idinka mid wuxuu ku shaqaynaya camalka ahlu jannaha siduu u wado wado wado wado marka in yaray uga hadhayn jannadii diraac iyo dhudhun ayuunbaa qadarkii alle iyo kitaabkii alle kusoo horomaraya markaasuu samaynaya camalkii ahlu naarka markaasuu ku dhimanaya markuu ku dhintan ahlu naar buu noqonaya ina lilah وإن أحadكم layعmل بعmل أهل الناar xatىa ma yakunu baynahu wa baynaha ilا dirاac mid kalena camalkii ahlu naar kuu samaynaya marka naartii diraac uga harsan yahay ayaa fayasbiqu عalayhi الkitaab kitaabkii allah hormarayo fayacmalu bicamali ahli aljannati fayadkhulahaa xadiiska culimmada qaar baa waxay u fahmeen in qofku siduu camal ahlujanno u wado uun mar keliya la tukhaantukhinayo oo xagga iyo camalka ahlu naarka loo leexinayo oo sidaa naar ku gelayo kan kalena uu sidaasi leeg laakiin sax maaha xadiis kale wuxuu odhanaya ina axadakum layacmalu bicamali aljannati fii ma yabduu linnaas waana xadiis kaa fujinaya wixii qofku ka bakanaya qofkan la tukhaantukhinayo ee karkaarka la weydaarinaya waa mid dadka istusayey oo aanay ka dhab ahayn fii ma yabduu linnaas ilaahay xigmaddiisa maaha naxariistiisana maaha qof wanaagsanaa oo toddobaatan sano sidaa u wanaagsanaa dadaalayay inuu marka ugu dambeeyo bilaa dembin walaa jariira in ilaahay ka tuuro naxariistiisuna kumay dareerin xigmaddiisuna kumay dareerin sunnihiisuna dhigi maayo ee waa qof marka hore wax kusii ahaayeen oo qalbigiisu xumaa ayaa la diidan yahay inuu khaatumo wanaagsan ku khatimaysto maxaa yeelay mabuu wanaagsanayn kan kalena isna waa saasi leego xumaan buu samaynaya fii ma yabdu linnaas laakiin khayr ku jeclaa naftuu la legdamayay tolow tolow tolow deetan naftaa ka itaal badnayd wanaaggii ka guuxayey ayuunbaa akhirka ugu dambeya xaggana soo tuuraya deetana khayrkii buu samaynaya khayrkaasaa loogu khatimaya in badanna waa la arkay markaa qofku waa inuu ogaado oo kuna ducaysto khaatumada waayo rasuulku sala allahu alayh waaalih wasalam wuxuu lahaa axaadiistiisa ka mid a inama alacmaalu bilkhawaatiim waxaa kaloo axaadiista nebiga ka mid a yadxaku allahu ilaa rajulayn yaqtulu axaduma alaakhar kilaahumaa yadkhulu ljanna ilaahay wuxuu ku qoslaa qosol isaga u qalmaa laba ninoo midba ka kale uu dilay laba nin isu soo dilay oo haddana jannada isugu imanaya yaa rasuulla waa sidee baa la yidhi wuxuu yidhi kanaa kaafir ah wuxuu dilayaa nin islaam oo mujaahida oo jihaadaya ayuu gacantiis ku dilaya markuu dilayana kaafir buu ahaa kanuu dilay waa ahlu janno shahiid buu noqonaya kii gaalka ahana wuu soo islaam markaasuu isna jihaade isna waa la soo dilay labadoo maxaa loogu khatimay khayr baa loogu khatimay markaasay jannada ku kulmayaan markaa khawaatimadu waa cajiib qofkuna waa inuu ilaahay weydiisto in ilaahay wanaag ugu khatimo culimmaduna waxay idhaahdaan qalbiga ibni aadamku waa kal isfinja bahalka buushka la idhaa wey buushka wixii ku jira ayuunbaa laga tuujiyaa buushka haddii biyo uu soo cabayna weligiiba halka ha yaalle maalintaas ha u tuujiso biyihii baa ka imanaya hadduu saliid ku dhacayna e saliid baa laga tuujinaya qalbigu waa nooca haddaad weligaa khayr iyo diin ku dhex jirtay maalinta malakumoodku ku tuujiyo ashahaad iyo adkaar iyo qur-aan iyo waxbaa kaa soo baxaya dad weligaa qanaadeynaysay oo aad meelaha ka qaylinaysay ood akhriyaysay heesanaa maalinta lagu tuujiyo ee heesahagaad bilaabaysaa iyo umuurahaagii ayaad bilaabaysaa inaa lilah waayo qalbigan wixii ku jira waa cajaladaasun cajaladda marka la daaro shaygii ku dubnaan waxaan ahay miyuu ka soo baxa waa noocii waa lagu daarayaa un markaasaa waxa weeyaan waxyaalo badan culimmadu way ka warramaan kutubo badan bay kaga warramaan laakiin qofku waa inuu ogaado qalbigan waxa ku jira ka soo baxaya ibnu qayim oo kale kitabka la idhaa aljawaab alkaafi liman sa'ala can idawa ashaafi wuxuu kaga warramaa niman la yaabla wuxuu ka warramaa nin dilaal ahaa oo ay u timi geeridii oo dha war tani waa rakhiisa tanna waa qaali war alaabta maxaad iga sii taa intaa iga daa ay kaga baxday buuri mid kalena wuxuu ciyaari jiray buuri baashan maxaa la idhaha jasta baashan la ciyaaro markaasuu haa baashan shaxda maa tu kalaa jirto oo miis la saaro tan haa baaladan farasyadii waxaa waa waxaas jas baa la idhaha iyo turubka wax noocaas wey kana waa hebel kana waa hebel uu sii dhimanaya subxaana allah ha anigu waxaan shaahido loo wahaa nimanaan beri ka soo qaadnay labiyo sagaashankii halkaa istabta galbeed ee hargeysa oo qaadwalayaal ah gaadhaa la gadoomay deetana waanu soo qaadnay inta kale way dhinteen saddex baa dhintay labaanu soo qaadnay mid wuu jajaban yihi wuu ashahaadanaya ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa nina intanaa go-an ba gebiga saqafka o dhan waa maqan yihi saasaan kolba ugu soo dabooleynaa madaxiioo laalaada diinta aabbaha waxaa ku samee ilaahaynee qadin ayuu dhahdaa waar waan ugu celinaa war ashhadu an laa ila ilaahayne qadin taasoo haya sidibay kaga baxday ninka kii ashahaadanaya nool baan arkay beri dambe oo kacayo se war adigu waabad fiicnayde maxaa dhacay si anugu daro walun baan ahaayo gaariga iga karaysteene shaqo kumaan lahayn saasaa loo kala duwan yihi nin walba wixii qalbigiisa ku jira ayuunbaa ka soo baxaya bal culimada sacuudiga mid ka mida wuxuu sheegay nin aada u liitay oo aada u xumaayo oo inkaar qabay oo reer fiican ka soo jeeday oo intuu meelaha iyo tayland tago soo tunta iyo bangkok iyo balaakijini ayaa geeridu u timi aabihii baa yidhi aab ashahaado aab baa ashahaado aaba kitaab ii keen sidii wallahi maanta inankii malaa waabuu soo khatibay khatmo wanaagsan buu ku dhimanaya markuu kitaabkii u keenay wuhi ma arkaysa ha kaa waan ku kufriyey kaa waan ku kufriyey inaa lilah sidiiba kaga baxday sida kaga baxday marka alacmaalu bilkhawatiim qofku wuxuu ku noolaaday ee uu ku jiray ayuun bay geeridu ugu imanaysa man shaba calaa shayin shaaba calayh sheekhu waa sii wada wuxu uhi wasaciidu ka liibaanay man waa ka sacida ku liibaanay biqadaa'i illaahi washaqiyu man shaqiya biqadaa'i illaah hadalkaa sheekha waa lagu bushiyey qofku wuxuu ku guuldaraystaa camalkiisa waxaanu ku liibaanaa camalkiisa alla u qadaray inu yidhaha bay ahayd wasaciidu man sacida bicamalihi aladii qadaahu allahu calayh marka bicamali baa ka maqan qofka liibaanay wuxuu ku liibaanaa camalkiisa alla uu u qadaray ka guuldaraystayna wuxuu ku guuldaraystaa camalkiisa oo alla u qadaray sidaa in la yidhah weeye haddii kale maxaa noqonaysa dee in camalkiiba meesha ka baxay noqonaysaayo axaadiistayn soo maraynay iyo hadalkana way iska soo horjeedayaan marka qofku wuxuu ku liibaanaa camalkiisa camalkana allah waafajiyo oo qadaaga ilaahay iyo qadarkiisa ayuu ku ayuu ku tacalluqaa wa aslu lqadari qadarka asalkiisa iyo guntiisa siru llahi tacaala waa sirtii alleh fii khalqihi waa sirtuu ilaahay khalqigiisa gashaday lam yaطalic muu taalacanin calaa daalika sirtaa ma taalacanin malakun malag muqarabun la dhoweeyo xagga alla u dhow walaa nebiyu nebina ma taalacanin mursalun xagga alla laga diray watacamuqu wاnnadaru fii dalika dariicaة اlkhidlaan wasullamu اlxirmaan wadarajaة الطugyaan sheekhu wuxuu halkan ka hadlayaa qadarka asalkiisa qadarka waynu fahnay arkaan buu ku qotomaa waxaanu ka mid yahay rugniga lixaad ee iimaankeena laakiin shayguu sheekhu ka hadlaya waa sir kaloo cajiib ah waxa weeye kan hanuunay maxaa loo hanuuniyey kan lumay maxaa loo lumiyey kan qanigii muxuu qani u noqday kan faqiirkiina muxuu faqiir u noqday kani muxuu halkan iyo afrika afrika ugu dhashay kaa kalena muxuu yurub ugu dhashay kan maxaa hebeloo dheer looga dhigay kanna maxaa loo gaabiyey xigmadda noocaasi waa sirullah waa sir ilaahayo inaad faaqidan looma baahno haddaad hawlahaa gashana xumaan baad ka dheefi waa dhidar xabaalooqday maxaa la yidhi xumaan buu uga dhacaa haddaad qadarka ilaahay farafarayso tira maxaysayna ku dhacday qaarkood baa yidhaha anigoo aqoon-yahana ayaan sidaa u gaajaysanoo beerku looxi noqday oo khalaas kii jaahilka ahaana intaasuu haystaa waay sidee ku dhacday ilaahay dee lama yidhaha lima ya ilaahay lima lama yidhaha aduu lima ku yidhaha sidee waxaas u dhacdaa lagu weydiinaya laakiin ilahay lama xisaabiyo sida awgeed cabdillahi ibnu cabbaas baa waxaa laga sheegay alqadaru nimamu tawxiid faman waxad allaha wa aamana bilqadar faqad istamsaka bilcurwati lwusqa qadarku waa nidaamu tawxiid nidaamku waa maxay waa waa khaydka soo ma taqaanaa tusbaxa maxaa isu haya tusbaxa khayd baa isu haya nidaamu ayaa la ydhaha nidaam baa la nidaam aslu nidaamu waa khaydka waxbuu nidaamiya haddii tusbaxa laga gooyo khaydka miyaa midhmidh ka raacaya qadarkuna waa nooca tawxiidkaaga maxaa isu haya khaydkaa qadarkaa isu haya qofka ilaahay waxida ee qadarka rumeeya istamsaka bilcurwati اlwusqa wuxuu qabsaday guntintii adkayd cali bni abi aalibna waxaa laga soo raray abu nucaym baa soo raraye waxaa la weydiiyey ma huwa alqadar cafwan khayr allah yusiiyo intaana ibnu cabaas iyo ka hadal cali bni abi aalib xadiis saxiixaa jira oo ahayd in laga horreysiyo nebigu wuxu uhi salى اllahu alيه wasalam إida dukira alqadaru faamsiku waإida dukira الnujuumu faamsiku waإida dukira asxaabii faamsiku saddex qoloba haddii lasoo qaado shaqaha ku darsanina hala faalootamina maxaa uga horeeya qadarka haddii la faalleeyo maxay sanisaan ku dhacday muxuu kanisaa u noqday fa amsikuu shibta gala waayo waa hawl aydaan lahayne ha faaqidin kow waidaa dukira anujuum fa amsiku haddii xidigaa lasoo qaado talo xalay dayaxu xagguu taagnaa talo xidigtii heblaayimay isu dhowaayeen talo sanadkani waa madamasamiiba ma kii kalaa sanadkani muxuu yahay masamaan xumaadba haddii hawlaha nujuumta lagala waad gaaloobaysaaye fa amsikuu shibta gal ilaah baa adduunkan watee nujuum iyo xidig waxba ma oge adigu iska aamu yaan karkaarka lagu weydaarin waidaa dukira asxaabii faamsiku asxaabta khilaafkii dhex maray haddii lasoo qaadana talow cali iyo mucaawiye keebaa gardarnaa sidee arrintu u dhacday hawshaana laguma dirane mabaad joogine afkaaga dher hala geli kol haddaad gacantaada aana joogin oo goobta aanad adigu qayb ka ahayn maxaad afka iyo carabka ula doonanaysa marka qadarka lama farafarayeee waa la yska daayaa kitaabkeenna horen kusoo marno waxaan idhi alqadaru mil اlcayn fasalaamatuha tarku imsaasiha qadarku waa ishoo kale oo ishu waxay ku caafimaadaa inaan la marmarin hadalkii cali bn abi talibna markan in ka hadlayna waxaa la weydiiyey cali waxaad ka warantaa qadarka ka warran su uhi dariiqu muظlimu falaa taslukhu waa dariiq madoowe ha isku qaadin dariiqaa madoowe mugdiga ah ka joog markaasuu haddana ninkii ku celiyey qadarka ka warran su uhi baxrun camiiqun falaa talijhu waa bad xeel dheer oo aad badweyna oo gundheere ha isku gelin buu yidhi yaad qarraqmini markaasuu ku celiyey sui ma huwa alqadar suu yihi suri llahi falaa takshifhu ilaahay sirtii weeyaane ha kashifin halkaa uu soo qaatay sheeku leeyahy wa aslu lqadari siru llahi fii khalqi hadalkii cali bni abi aalib ayuu u dacal saaraya sirta noocaasa lam yaطalic calayhi malakun muqarab walaa nebiyun mursal haddii malaa'igtii muqarabiintaha ay waayeen oo jibriil aanu ka sheekayn karayn mikaa'ilna ka warrami karayn nebiyadii qiimaha laanaanay ka warrami karayn nebi moxamed ibraahim muusa kama hadli karaan waay mabay daalacanba allah iskale ha ka hadlin marka adigan markaa xaggee kuu soo mari waa inaad iska aamusto tiraa daalika fadlullahi yuutii man yashaa hebel maxaa saa loo siiyey waa kii shalay magaalada soo galay imkana fooqyuu dhistay annagii weligay taagnayna he xaggee naga martay daalika fadlullahi yuutiihi man yashaa de maxaa kaa gale allah qaybiye oradoo ka laho shaqo tag wixii alla kusoo siiyo ee jucbada kugu soo gashanaya alxamdulilah dheh watacamuqu in lagu xeel dheeraado iyo wanadaru in loo fiirfiirsado fii daalika qadarkaa iyo sirtaa in la raadiyaa dariicat اlkhidlaan waa dariiqii guuldarada ood cagta saartay wasullam اlxirmaan sallaankii qadoodiga khayr oo dhan baad ka qadaysaa khayrka addunya khayrka aakhiro wa darajat dugyaan xadgudubka derajadii weeye kaabadii baad fulaysaa daraja waa kaabadda kaabadii duqyaankana markaa cagtaa saartay ogow falxadara kula alxadar markaa waa iqraa wey ay calayka alxadar ka digtoonow oo ka digtoonow min daalika warkaa nadaran inaad u fiirfiirsato wa fikran inaad fikradaada ku celceliso wa waswasatan in shaydaanku wax kugu soo tuuro alwaswasa ilqaau lmacaani fi lqalbi baa laydhaha qalbigaaga inuu shaydaanku ku soo tuuro ka ilaali ka waardiye marka sheekhu sidaa uu u waaninayo waa ka sal wey waana sidii culimmada rabbaaniyiinta lagu yaqaanay arrinka dadku ay ku diin beelaan ay ku baaba'aan ay ku ku lumaan waa waxyaalaha noocanoo uu ka digan yahay wuxuu leey war heedhe waxaad yeesha iska ilaali waayo haddaad arrimahaa gasho waa khatar iminka dad badan baa la sheegayaayo ku taasuray nimanka falaasifada ah wuxuu leeyay maxay sidan ku dhacday maxaasaa loo leeyahay axkaamtii ilaahay ayuu lima ka keenaya limana ilaahay subxaana wa tacaala lama weydiiyo waswaaska shaydaankana ayaa sidaa u badan nebiguna sala allahu calayh wasalam waa uu daweeyey saxaabada saxaabadu marba u yimaada ya rasuula allah axadunaa yajidu fii qalbihi maa an taqaca calayhi اljibaalu ahwana calayhi min an yatafawaha biha waxay ku yidhahen rasuul allow marmar waxaanu qalbiga ka helaynaa hadal inaanu ku hadalno iyo in buuri nagu soo dunto inay buuri nagu soo dunto ayaa nooga sahlan inaan ku hadalno waxaan afka la marin karaynoo diin la-aana ayaanu aragnaa miyaa hesheen ha haada huwa sariixu liimaan buu yiri kol haddaad wixiiba qiimaysay ood odhan kari weyday maxaa kuu diidan inaad tidhaahdo iimaan baa kuu diidan iimaanka waa hesheen waswaas shaydaanna weeyaane markaa aragtaan acuudu biاllaahi min ashaydaani rajiim dhaha buu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam mar kalena wuxuu yidhi shaydaan baa ku imanaya wuxuu ka odhan man khalaqa asamaawaat saa odhanaysaa allah yaa samada abuuray allah yaa arlada abuuray saa odhanaysaa allah yaa buuraha abuuray allah waxbuu socdaa adigaa ku abuuray allah oo allana yaa abuuray taasay hayd rasulku wuxu uhi waxaa tidhaha haddaad halkaa uu ku gaadhsiiyo aamantu billaah allaa rumeeyey shaydaankana iska naar markaa shaydaan lama raaco waswaaskiisana qalbiga looma sii daaye e ganafkaa lagu dhuftaa waa la difaacaa sheekhu wuu sii wada wuxu uhi fa ina allaha wuu sababaynaya maxaa lagugu diidanyaya inaad ka hadasho fa ina allaha ilaahay tacaala korreeye tawaa wuxuu ka duubay cilma alqadari qadarka ogaalkiisa wuxuu ka duubay can anaamihi khalqigiisa uu ka duubayo ilaahay waa ka laalaabay wanahaahum wuxuu u diiday can maraamihi inay u qastaan inay u qastaan oo ay raadsadaan ilaahay waa u diiday kama qaala tacaala sidii ilaahay ba yidhi fii kitaabihi kitaabkiisa uu ku yidhi laa yus'alu lama weydiiyo alleh camaa yafcalu ay can ficlihi wuxuu sameeyo alleh lama weydiiyo wahum yus'aluun walxaal xaaladdu waxay tahy hum iyagaa khalqiga yus'aluunna la weydiiya marka qofku hawl aan loo diran asee aan u gaari karayn asee aan u awooddeedaba lahayn in isku doonto maaha ti uu awoodda u leeya waa maxay inuu diinta alla fahmo wuxuu qaban karana qabsado wuxuu khayr shaqaysan karana uu shaqaysto laakiin arrin laga mamnuucay inuu farageliyo maaha marka cilmigan si walba haddaad samayso oo si walba u dadaasho ma gaari kartid sababta ilaahay kana saa uga dhigay kanna hebel suuraddaa u abuuray hebel waa saas u egyahay kana sidaan u egyahay maxaa labadaa hooya wada dhashay loo kala duway sababteeda ma ogaan kartid allun bay u gaar tahay alla u daa inaad raadsatana ilaahay waa kuu diiday waayo laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun ilaahay lama weydiiye wuxuu sameeyey maxaad waxaa uu samaysay sheekhu waa sii xoojiyey waxa uu yidhi faman sa'ala qofka weydiiya ilaahay buu weydiinaya lima facal muxuu saa u yeelay faqad radda wuxuu celiyey xukma alkitaab kitaabka xukunkiisii wuu celiyey waman radda xukma alkitaabi qofka xukunka kitaabka radiyaana kaana min alkaafiriin marka lima facal laba macnay noqotaa mid waxa weeye lialabi algaaya wa lialabi alcilm nin baa wuxuu weydiinaya sheekhow waxa la yidhi qofka ninka ah haddii fartaa laga gooyo waa toban halaad qofka dumarana waa niskeed maxay ku kala duwanaadeen muxuu raadinayaa wajha alxikma xikmadduu raadinaya su-aashaasi qalad maaha waa looga jawaabaya midna wuxuu rabaa waa atacannud fi su'aal wuxuu raadinayaa shay aan ilaahay mooye cid kale ogeyn ayuu raadinaya markaasuu odhaya maxay sidani sidaa ku noqotay maxay sidani sidaa ku noqotay haddii lagu idhaahdo oo masalan iminka lagu idhaahdo adxada ciid aladxa waxaa lagaa rabaa inaana subaxii hore quraacanin ee salaada saa ku tagto oo kabacdi markaad soo laabato wixii aad afka ku dhufanayso ku dhufato waaye ciid alfitrina inaad sii quraacato xikmaddu waa maxay waxbaa laga ogaan karaa maxaa sadaqatu lfitrina looga dhigay qabla alciid ee ciid mahasha la idhaha adxada iyo neefka la qalayana maxaa looga dhigay bacda alciid waa arrime ilaahay un og yahay ilaahay baa sidaa ila waxa tahay qof la maamulayo salaada ciidda ka hor haddaad gowracdo waa hilib aad reerkaaga u gowracday adxadii maaha waa inaad bacda salaadka la sugtaa sadaqatulfitrina cudurdaar la'aan bacda salaadka ugama dhigi kartid waa inaad salaadda ka hor bixiso marka allah dadkan maamulaya waa misaal waa tusaale qofku hadduu idhaha maxay saas ku dhacday maxaa isku mid looga dhigi waayo maalinba dhan baa nala odhanaya culimooy hidhanuu noo tukiya eh waxaad leedahay allah sidaa rabo oo qofkanaa la eegayaa inuu amar qaadanayo uu dheganugul yahay iyo inuu isu soo istaagayo waa lilimtixaan imtixaan baabu alla u keenay marka waa inuu sidaa u ogaado su-aashuna asalkeedu waa labadana noocu su-aalu dalab wa su-aalu cinaad su-aal dalbasho iyo dalbu cilmi ah oo qofku wax ku kororhsanayo waa la ogoliyay iyo su-aal madax adayg iyo tacanut ahoo la diiday yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazl اlqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha sheekhu waxau uhi faman sa'ala qofka weydiiya lima maxay buu rabbigeen facala saa u yeelay faqad radda wuxuu kaasi difaacuu celiyey xukma alkitaab kitaabka ilaahay xukunkiisii waa uu radiyey waman radda qofka celiya xukma alkitaabi xukunka kitaabka qofka celiyaana kaana wuxuu ahaaday min alkaafiriina kaafiriinta ayuu ka mid noqdayo diinta waa ka baxayaa sheekhani wuxuu ka badrheedhay qofku hadduu hal xukun celiyo iminka qofka yidhi muxuu ilaahay sidaa u yeelay muxuu celiyey hal xukun oo ah laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun maantana waxaa loo qiildeeyayaa wax alle wuxuu ilaahay axkaam lahaa iyo wuxuu kitaabku sheegaayey rag dhabarka dhigtay oo kutubo kaloo inaan aqoon oo qalaadoo jaad oo aynaan shaqo ku lahayn keensaday ayaa wax loo malmaluuqayaa saxna maaha sheekhu waa ka barheeray wuxuu uhi faqad radda xukma alkitaab waman radda xukma alkitaabi kaana min alkaafiriin ilahay waxaan ka baryaynaa ilahay diinteenna haynagu ilaaliyo cilmigeena naafic allah ka dhigo camalkeennana saalix وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك